guddiga masjidka nuur macalin oo ku yaala xaafadda buundaweyn ee magaalada beledweyne iyo qaar ka mid ah bulshada xaafadaasi oo u waramay redio beerlula ayaa dadka muxsiniinta ka codsaday in masjidka loo iibiyo codbaahiyaal sida sameecado mikrofono leerar lagu iftiimiyo masjidka iyo roog lagu fidiyo masjidka oo horey u lahaa qalabka lagu baahiyo codka ayaa waxaa gashay cillad iyada oo ay surogeli weysay in la cillad bixiyo nuur xasan geedi oo ka mid ah guddiga masjidkan iyo qaar ka mid ah bulshada xaafadda buundaweyn ayaa ka waramaya waxyaabaha loo baahan yahay in masjidka loo iibiyo iyagoo ku baaqay in laga faa-iideysto waa macalinkii mashaajidka imaamka ka ahay oo mashaajid salaada ka bixinayay mashaajidka wuu dayacan yahay imbafeerkiisi wou gubtay makarofanadii kor saarnaay way gubteen gacankiisi wuu gubtay rinji wuu u baahan yahay imbafeer wuu u baahan yahay wuu dayacan yahay hadduu ilaahay ku diin wax salaad lagu bixiyo ama wax lagu tugto malahan waa beytullaahi waa guri ilaahay maanta haddaan la hagaajisanin ama haddaan la hagaajinin guryaheena maanta saa u quruxsano ama wax yar haddii ka maqan yihin saa u qurxino waa ognahay guri ilaahay nin walba oo muslim ah uu ka dhexeeyaa waxaa ka codsanayna nin walba oo muslim ah codkeyga maqlo wuxuu ka qaban karaa awooddiisa ah inuu ka qabto lambarka mashaajidka lacagta lagu soo diri kara furaha waa saddex eber saddex soddon iyo lix toban iyo sagaal asigoo idaab isagoo efc furaha waa saddex eber saddex soddon iyo lix toban iyo sagaal furaha waa saddex eber saddex soddon iyo lix toban iyo sagaal masaajidka wuxuu ku yaalaa buulada xaafadda kuwaanka laanta ale saalax nuur macalin misda nuur aa la yihaahaa nuur macalin ugu magac dheeryahay xaafadda nuur macalin ligii hadaadhaad waa lagu geenayaa jiinkuu saaran yahay xaafadda nuur macalin uu ku yaalaa ninkii yaraba uu imaan karo ama ninkii lambarka wax uu kusoo tuuri karo ama ninkii mikrofonkan uu keeni karo ninkii imbafaarkan uu keeni karo ninkii inaan nala soo xariir lambarkaas naga soo carabo waxaa codsanaynaa inaan mashaajidkaas nala rinjiyeeyo imbafaarkaas nala gado makarofanadaas kor nala keeno marka insha allahu tacaala masaajidka wuxuu u baahan yahay rinji wuxuu kaloo u baahan yahay insha allahu tacaala fiilayaashii imbarfayarkii iyo mataqaanaa mikrofonyadii banaanka marka waxaa loo baahan yahay inay muxsiniinta insha allahu tacaala ay soo caawiyaanoo ilaahi subxaana watacaala dartiisa soo caawiya ilan waa beed ilaahi subxaana watacaala marka insha allah dad uma aha xaafaduu ku yaalan macnaha waa nuur macalin kaas ahaan insha allahu tacaala cali saalax xaafadana wuxuu saaranyahay godka insha allahu tacala uu ku aadan yahay marka dadki insha allahu tacala haddayba kawaan ka imaadaan jidka toosay soo qaadaan waa la keeni karaa insha allahu tacala ninkii mataqaana u baahan indhihiis wuu ku arki karaa ajri xasanaadka ilaahi ha idiin siiyo olal mustacaan masaajidka baahiyadu qabo waxaa ka mid ah imbarfaayar wuu u baahan yahay sidoo kale gacan u baahan yahay sidoo kale fiyeylooyin u baahan yahay leer u baahan yahay masaajid waa iska dareemi kartaa walaal shay in badan shaqeeyo muddo inuu shaqeeyo weliba shaqadiisa ay joogto tahay cilada waa ku imaanayaan marka ciladahaas ku imaaday kadaalika rinji u baahan yahay oo la qurxiyo laana masaaj alla waayo in la qurxiyo waa lagama maarmaan min adiinayna kamid tahay idinkana ajri xasanaada ka helaysaan marka waa ka walaal lambarkana waa fura saddexa eber saddex soddon iyo lix toban iyo sagaal asigoo somtaalna kolley waa furan yahay oo lalmustacaana marka waa ka masjidka nuur macalin ayaa ka mid ah masaajidyada lagu faafiyo diinta islaamka kuwaasoo caruurta iyo dadka da-da ah ee beledweyne lagu baro qur-aanka kariimka iyo axaadiista ka sugnaatay nabigeenna moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee